iyadoo muuqaal kalena la moodo inuu xadiisku sixada waxawy cilada waxaa qarsoon waxyeeliy ka foyol yahay kaasaa cillo la odhanaysa marka marka hore shayga xadiiskan cillaa ku sugan sio xadiis mucalla u noqdo waa in laga helaa arrin aan xadiiska daahirkiisa ka muuqan oo ku qarsoon waa talabaada xadiiska sixadiisa dhaawacaya oo waxyeelaya mucallal amba mucallunna waa xadiiskay cilladu gashay xadiiska cilladu ay gashay arrinkan qarsoon xadiiska sixadiisa waxyeelaya xadiiska laga helo ayaa waxaa la ohanaya waa mucallun marka almucallu waa maa fiihi cillatun khafiyatun qaadixatun maca ana aظaahir asalaamata min waa xadiiska laga helo cillo qarsoon oo xadiiska sixadiisa dhaawacaysa iyadoo la moodo in xadiiska muuqaalkiisa guud marka la eego inuu saxiixu yahay oo cillada u ka fayan yahay marka xadiiska marka horta la odhanaya waa mucallal laba arrin waa in laga helo arrinka ugu hor ama marka la cilla yani ku jirta oo xadiiska mucallal buu noqonaya cilladaas arrin qarsoon horta waa inay khafi ah wamaa bicillatin gumuudin aw khafa xadiiskii laga helo cillo qahsoon oo sii qarsoon mucallalun cindahum qad curif arrinka labaad ee sheekhu uuna sheegin waxa weeye inay tahay cilladaasi qaadixatu mid xadiiska sixadiisa dhaawacaysa oo waxyeelaysa marka xadiiska labada arrin laga helo in arrin qarsooni ay ku jirto waa xadiiska sabab qarsoon oo xadiiska sixadiisii dhaawacaya waxyeelaya ayaa waxaa la odhanaya waa xadiis mucallala amba waa xadiis macluul waxayna taas ku caddaanaysaa noqonaysa tawdiixinteedu asbaabta xadiiska lagu daciifiyo asbaabta keenaysa in xadiisku daciifu noqdo amba inuu marduud noqdo mid waa mid daahiroo muuqata waa sabab muuqata oon qarsoonayn sida in xadiiska sanadkiisa una xidhiirsanayn oo cid ay ka maqan tahay amba sanadka xadiiska inuu ku jiro raawi kadaaba oo beenaala amba sanadka xadiiska inuu ku jiro qof sayi xifdi oo xifdigiisu xun yahay taas waa cillo muuqata oo xadiiska sanadkiisa markiiba qofku uu ka garan karo axaadiista qaarkoodna haddaad muuqaalka ka fiiriso guud sanadka waxaad moodaysa inuu saxaax yahay rijaasiisu waa siqaad cadaalad bay leeyihiin dabdi bay leeyihiin sanadku daahiran waxa wuu xidhiidsan yahay waxba kama muuqdaan laakiin marka aad loo fiiriyo ee xadiiskan waxa weeye aad tatabuc iyo waxa weeye dabagal loo sameeyo ayaa waxaa la ogaanaya xadiiskanba in dacfi qarsoon uu ku jiray oo una saxeex ba ahay markaad dacfigaa qarsoone xadiiska sixadiisana wax yeelayo ayaa waxaa la idhaahaa cillo xadiiska laga helana mucallal baa la odhanaya dacfiga daahirkii xadiiska ku jirana ee muuqda ka waxa weeye lama odhanayo xadiiska waa mucallal laakiin waa xadiis daciifa la odhanaya dacfiguna uu ka muuqdo sidaa ogeed waxa in aqlabka sida faraha badan cilladu waxay gashaa culimmadu ay ku tilmaamaan axaadiis mucallala inay tahay oo kutubta cillada kaga warramaan axaadiis daahirka sanadkeedu huwaadda soo warinaya siqaada yihiin oo la moodo shuruuddii in waxa sixada laga helay laakiin xaqiiqadii marka aad xadiiskii loo baaro ee aad waxa loogu dhigto ee ragga soo warinaya la dabagalo ayaa waxaa la ogaanaya xadiiska inuu dacsi qarsoon ku jiray oo saxeexba una saa laleeyahay xadiisku mucallal buu ahaa daahirkiisa xadiiska saxiix la moodaa laakiin waa xadiis mucalla la odhanay waxayna ka dhiganta tusaale ahaan oo kale qof xanuunsanaya ayaa midna xanuunkuu ka muuqda qofkaas wuu xanuunsanaya haddii la yidhahdo de qof kasta wuu garanaya waayo aasaartii xanuunka calaamadihi xanuunkaa qofkaa ka muuqda qofna waxaa la leeya wuu xanuunsanaya laakiin xanuunkiisan cid kastama ma garan karto ee baadhitaan iyo qalab marka la saaro ayuun baa la ogaan karta waa sidaasoo kale xadiiska xadiisna waxa wey dacfiga ku jira waa mid ka muuqda oo qof kastoo sanadka macarfo loo isdultaaga u garan karaba midna waxa wey waa midaan lagu ogaan karin ilaa baadhitaan iyo u fiirsasho gaara waayo waa dacfi xadiiskii ku jira oo qarsoon oon si marka ugu horraysa waxa wey aan qofku u muuqanahayn oo wax wey una arki karo markaa xadiiska noocaasoo kale waxa la leeya waa xadiis mucallala cilmiga cilalka amba axaadiista mucallalkaana axaadiista waxa wey waa ta ugu qarsoon gelshadiisa aqmad anwaaci culuum alxadiis anwaacda culuum xadiidka waxa waa ta ugu qarsoon waxa ugu adag walihaada waxa in yar oo culamada qaar gaara ayuunba ku takhasusoo macarfiya aqoon u lahaa oo culamaa cilal layha amba aimat cilal dhammaantood culamadu waxa cilmi ay wada wadaagaan oo wax way ka wada dhexeeya muhi sababtuna waxay tahay xadiidkii dee waxa weye daahirkiisa haddii la fiiriyo waxba lamoodi inuu saxiixaya laakiin cilladu waa wax qarsoon oo waxa weeye xadiidkii haddana ku jira qofka sana kaama ogaan karata mararka qaarkood baa laga yaaba qofka daahirka xadiidka fiirinaya inuu waxa weeye laba yaabo imaamka xadiidkan cilaynaya cilada ku sheegaya oo isagii waxaan u muuqanahayn oo laakiin imaamkan u muuqanayo macrifiyo aqoon tuu leeyahay awgeed uu ku gaaray ayaa xadiidku ku ogaaday inuu cilo yahay laakiin kan kale una garan karinta waayo daahirkii sanadka waxaad wadeen istaxaa yahay sidaa wageed baa waxaa laga soo wariyey cabdiraxmaan ibn mahdi in waxa weye garashadaanu garanayno wuri cilmigan cilmul cilala waa kahaan yani waxa weeye sidii shay waxyaaba calaamado qarsoono qofkuuna garan karin waxa weye loo soo daliishanayo o kale ayaa qofka jaahilka uu ka dhigay marna midda waxa weye abu xaatim araazi dabeetana wuxuu ku yidhi waxa weeye axaadiis buu weydiiyey dabeetana axaadiis wuxuu horta ku yidhi xaggeed waxaan ka keenseen axaadiistana waa qalad baad leedin kan waa siman dabeetana waa cilmi buu yidhi de ilaahi subxana watacala uuna siiyey dabeetana axaadiis buu weydiiyey axaadiistii waxa weye markuu weydiiyey ayaa waxa weye mid kasta xukun buu ku xukumay suul xaggeed ka keentay suul waa cilmi ilaahayna siiyey sidaas aanu ogaanay sidaa u qaado inuu dhab yahay haddaad doonaysa aad ogaatana waxaad u tagtaa buu yidhi abu zurc isagana soo weydiin dabeetana axkaamtii abu zurc abu xaatim uu ka uu qortay markii hore uu ka yidhi xadiis miduu baatil yidhaaho miduu waxa weye yidhaaho xadiis waa saxeex iyo mid yidhaho waa munkarba abu zurc uu soo weydiiyey isaguna intii leeg buu yidhi martii isagu baatil uu ka yidhi ayuunbu waxaweye munkar ka ayuunbu ka yidhi waxa weye kadib dabeetana way iswaafaqeen marka wuxuu yidhi baatilki iyo kadibkuna da waa isfuliyey de markaa isagoo waxa weye arrinkii la yaabsan ayaa uu ka tegay markaas abu xaasin wuxuu ku yidhi waxaad ka warrantaa qofka waxa weeye kala shaambeeya waxa weeye waxyaabaha dahabka fidada keeda masalan oo kale qofka wax kala amba wax kala sarifada saraafka lacagta keeda diinaarka waxa weye maqsuushka ee la foojiriga iyo ka waxa weeye saxda soo ma kala garto ha yuu qofkan waxa weeye foojiriga markuu sameeyey inuu la joogay may maya cid u warrantay maya dee cilmi iyo aqoonsa kumuu baran ha sidaas oo kale ayaan anukuna waxa weye xadiiska kiisa sugan iyo ka aan sugnayn waxa weye aan u kala saarayna oo cilmi ilaahay subxaana watacala uuna siiyo unagu arsaaqaan u kala saarayn iyadoo taa anu adeegsanayna buu yidhi xadiiska waxa weeye laftigiis inuu yahay xadiis waxa way ku haboon axaadiista rasuulka sala allahu alayh waali wasalam iyo dadka soo warinaya in waxa way la fahanto xataa waxay ka gaadheen raawi intuu sheekh u tago xadiisku ka soo maqlay sheekhu la soo maray oo dabeetana markuu sheekhii la soo maray uu ku yidhi xadiiskan waa qalab yidhi haddaabaan soo maqleen dabeetana uu yihi may sax maha hore waa kula noqon dabeetana kadib sheekhii xadiiska sheegay markii lagula noqday waxa weeye xadiiska sidii imaamkii cilada ku tilmaamay siduu u sheegay uu noqday marka xadiiskii axaadiistuu warinaya laga yaaba xataa marka qaarkood in uga macrifo badnaan oo uga aqoon waxa weeye bataan marka wuxu wamaa bicillatin gumuudin aw kafa mucallalun cindahum qad curifa cilladu sanadka xadiiskana way geli kartaa matnigiina way geli kartaa laakiin inta faraha badan culimmadu axaadiista cilalka ay ku cileeyaan sanadka ayaa waxa weeye ay ku suganta hadday sanadka gashana waxa weeye dee matnigiina way daciifinaysa matnigiina waxa weye daciif buu noqonaya hadii sanadkii xadiisku daciif buu noqdo ilaa in xadiiskaasi waxa weeye cilladu ay sanadka khaas ay ku tahay oo sida inuu noqdo xadiis duruq kale oo kala duduwan oo waxa weye saxiixa leh qaabka ugu lagu garto xadiiska inay cillo ku jirto waxa lagu ogaan karo waxa ugu weyn in xadiiska duruqdiisa la jamciyo xadiiska asaaniidiisa kala duduwan ayaa la jamcinaya sida waxa weye cali madini laga soo guriyey wy albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam yatabayin khadar baabka haddaan duruqdiisa la jamcin qaladkiis ma cadaaday bu qaladkiis waxa way caddaamaya ilaa duruqdiisa la jamciyo lakin marka xadiiska duruqdiisii la jamciyo waxaa la fiirinaya ruwaaddu siday usoo kala warinayeen xadiiska xadiiska hadday dee ruwaaddu isu wada waafaqaan oo siday usoo wada wariyaan inayna wax ciliya ku jirin baa ka caddaanay haddii xadiiskii ruwaadda ay isku khilaafaan qaarba xadiiskii siday usoo wariyey qaar marfuuc bay ka dhigeen qaar mawquuf qaar waxa weye muttasil qaar qaarba waxbay qaabba u soo wariyey waxay noqonaysa ruwaadan isku khilaafay in waxa weeye laysku firiyey iyo kala faantooda oo sidai u kala xooga badan yihin in waxa weye dabeeto loo kala rajo oo ka sawaabka ana la qaato wejiga qaladkaana in waxa weye layska gato marka inta ugu yani dariiqa ugu muhiimsan ee waxa weye culummadu cilalka ay ku gartaan waa inay xadiiska duruqdiisa ay jamciyaan dabeetana awjuuda ikhtilaafaadka qaabka ruwaadda waxa weye isku khilaafayaan iyo sidee u kala xooga badan yihin iyo ruwaadda xadiiska waxa weye kuwa la gaar noqonaya iyo kuwa waxa weye lagu mutaabacaynaya ayay fiirinayaan dabeetana waxa uga soo baxaya cilladii inay ogaadaan oo dabeetana xadiiska xukunkiisa ay saaraan wuxuu wamaa xadiiska bicillatin cillo cilladaasoo gumuudin qarsood u saaxiiba aw khafaayin amba qarsoon waxa weeye laga helo معلل المعلل بقى عندهم عند أهل الحديث قد عرف وحوي الله يقان كان موقع علده سنة كيما كيويل سنة كيما قاضي كلا جدول أيا وحوي علده أي كجر كيه كلا جدول كجي من كرتا أو وحوي الإمام الحاكم رحمه الله تعالى كتاب كيس معرفة علوم الحديث لينا تضم وتشبه تلمامي والسنة حديث علده وحوي حديث كي كجلي كس طبعا قاضي كلا جدول وحديث وحوي سنة كيس علده كجي من كرتا أيو تلمامي وحديث وحوي لقوا علين كرتا marka hadduu xadiidka ikhtilaafaad mar hadduu ku yimaadaba marfuuc mawquuf way u iscilleeya waa la isku cilleeya inta faraha badan ilaa in waxa weeye waxaynu tusayanu helin mooye in labada wejiba sax yihiin oo xadiidka labada dhinac waxa weeye ku saaroon ka marfuuca iyo mawquufka waa la isku cilleeyaa marfuuca iyo mursalka waa la isku cilleeyaa mar hadduu qaabo kala duwan xadiidka ku saaro lama odhanayo waa la isku wada aqbalaya yani xadiidka sidaa may dhahaan laakiin way isku cilleeyaano wejiga saxdaana way qaataan كضعيف غلط خط أو قلين ويكتب وحر الشيخ رحمه الله تعالى وذو اختلاف سند أو متن مضرب عند وهيل الفن وذو اختلاف سند يدو صاحبه وحوي السند ليس خلافي أو متن أم متن مضرب مضرب عند وهيل الفن فن كان ذلك أهلك وحوي واه وعبرت أنا الشيخ رحمه الله تعالى وكقول رمي حديث المضرقة الحديث المضرب وباختلاف سند أو متن مضرب عند وهيل الفن حولي يعني حديث كسنة كيسة أما متن كيسة رواضة شي خلاف إياه فيقالون كلا الددوان وحوية لو سورنا إياه حديثة وحا ليلا تلك الفن كان أهل كوا وحوية مضرب عليه مركا مضرب في اللغة العربية وحا لقصقة من الإضراب إضرابنا وحوية وحوية شيء سهري ماد وقال كي الصحبة هاي وحوية كسر عليه إخلال وكي ماد سيده قد waxaa la leeyahay darabat waxa way amwaaj albahr yani badda muujiyaheeda baa iska raacay iskuuriga dib macnaheedu u noqonay kawas waxa luqatan yahay fasaad al-amr wa ikhtilal al-nizam wa shaygo nidaamkiisu arinkiisu fasaado oo waxa way nidaamkiisi iyo qaabkii saxda isugu daba fanaado waxa way ikhtilal ku yimaado oo waxa way uu dhinmo amba isfuriyo wax iska raacay idraab qofka raygiisu waa mudarib hadii la yiraahdo yani waa qof raygiisu mutanaaqid yahay oo isburinayo isku hormarinayo noqonay istilaaxna sheekhu wuxuu wada ikhtilaaf sanad iyo matn mudarib عنده hayl fan hadith waxa uu sanadkiisu istilaafayo ama batnigiisu istilaafayo ayaa waxa la yiraahdaa mudarib marka waxa weeye hadith huwaadi soo warinayay ay ku soo warinayeen wajiye kala duwan iyadoo waliba dadka wajiyadan kala duwan iskhilaafay ku soo warinayeen xagga awood ay ka siman yihiin إن لا يشوفين ولا شعيانين سورتك لها ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة مع تعذر وحوي الجمع وحديث كالوغو سوري أوجه كالددوان أو استهري من أساس خلافيسة يدو ولي وحوي يدد كان أوجه كالددوان كسورنا يانا أوجه وإن كالحوب بالنج إن لا شمعيون لسوكين أنا ينسورتك لها حديث كمركا لقاها الاختلاف اختلاف اختلاف لكن بس سند كأكوية ما دام مطلقة وضو اختلاف سند أو مطلق من بس سند في حديث خجاج انتو تصورني هل شو خلاف أما مطلق لفهانتي سوى هل شو خلاف وحوي ضد كان اسكو خلاف يانا حق أود يكسنيه وإنا كلا حوق بدني وشيئا كلا ددوان إن لا يسكو كينا لجمعيانا متعذر ايتوين سورة جلين وحال لي حديث كاسوا مضطرق marka sanadkiisii ayaa qaar waxay ka dhigayaan marfuuc qaar waxay ka dhigayaan mawquuf qaar waxay ka dhigayaan waxa weeye mursal qaar waxay ka dhigayaan muslim dadkan isku khilaafayaan xaggii awooddu waa iskaga mid oo waxa weeye tir ahaana laguma kala rajixi karo xifdi ahaan iyo dabdi ahaana laguma kala rajixi karo lama kala hormarin karo xadiidkiina qaabo kala duwan buu usoo kala warinaya midna wejigan buu usoo warinaya mid kalena wejigan mid kalena wejiga buu usoo warinaya xadiidka wuxuu noqonaya waxa magaciisa loonaya waa mudarib daciifna uu noqonaya sababta loo daciifinaya waxa weeye iskhilaafitaankan ay isku khilaafeen iyagoo aan la kala rajixi karin awoodooda ay siman tahay in laysu keenaana ayna suurtagal ahayn waxay kutusaysaa xadiidka inaan la dabdin oo wax weye aan la xifdin inaan la dabdin oo siduu ahay xadiidkan loo qaban ayay taasi kutusaysaa idiraabku waa daliil calaa cadami dabd xifdi la-aan ayuu daliilu yahay aan xadiidkan la dabdin sidaasuu daciifku noqonaya marka waxa halka laga qaadan karaa xadiiska marka mudarib lagu xukumayo horta waa in laba sh- waa in waxa weeye laga helo saddex shardi shardiga ugu horeeya waxa weeye wujuud ikhtilaaf almuasir xadiiska horta waa in la isku khilaafay ikhtilaaf waxa weeye dab oo xadiiska ta'siirinaya waa inuu jiro ikhtilaafku meeshuu doonaha ku yimaada amba sanadka ha dhaco amba matrigii qaababo kala duwan ha loo soo weri shardiga labaad waxa weeye التكافؤ في الدرق duruqdan waxa weeye ruwaadan xadiidka isku khilaafaya waa inay mutakaafi'in yihiin qaar isku dhigmo waa inay yihiin oon kala rajaxsanayn oon kala xoog badnayn oo tir ahaan amba is- iskaga mid ah aan ku kala rajaxsanayn xifd iyo dabdin iyo wax kaleba aan ku kala horreyn shardiga saddexaad waxa weeye cadamu imkaani ljamci in la jimciyo waa inay suurtogeli weyn oo wejiyada kala duwan waa la isu keenay xadiidka hadduu marka waxaa ku baxaya saddexdaa shardi horta xadiidka haddaan ikhtilaafo ku jirin dee mudarib laguma xukumi karo hadduu ikhtilaaf ku jiro la isku khilaafo laakiin dadkan isku khilaafaya ay kala xoog badan yihiinna mudarib lama odhanayo ka raajixa la qaadanaya marjuuxana waa laga tegaya haddii toban raawine qaab bay usoo warinaya midna dhinac qaab gaar usoo warinaya tobankaa dee raajix noqonaya mid xifdigiisa uu kalaam ku jiro iyo mid xifdigiisa uu taam yahay baa isku khilaafaya ka xifdigiisa uu taam yahay la qaadanaya waa inaan la kala rajixi karin marka mudarib lagu xukumayo haddii tarjiix uu aqbalo mudarib xadiiska lagu xukumi maayo shardiga saddexaad in la jamciyo waa inayn waxa weeye suurtogelahay hadday suurtagelisn waxa weeye la jamciyo la isku keeno oo qaab waxa weye la iskugu keenay ibdiraabku uu ka suulayo oo ah dariiqada waxa weye weliba ahlulxadiidka raxmatullahi calayhim waxa weye markaana mudarib ma noqonayo waayo waxaa dhici karta haddii uu yahay raawigan xadiidka la isku khilaafayo imaam xaafido kabiir hadduu yahay oo dabeetana xadiidkii laba wejoo kala duwan looga soo wariyey mararka qaarkood culammadu waxay dhahaan labada wejiba xadiidka waa lagaga maqan marna waxa weye xadiidkan wejigan baa raawigan uu ku sheegay dabeetana qaar baa kaga maqlay marna qaar baa sidan kaga- kale kaga maqlay labada dhi- dariiqba waa sax marka labadii ikhtilaafkii way isku keeneen marka hadduu yahay ikhtilaaf noocaas oo kale dee mudarib lagu xukumi maayo laakiin waa inuu yahay ikhtilaaf iska hor imanaya oo wax weeyaan la isku keeni karo ikhtilaafkaas har raawi ha ka dhaco amba raawi wax ka fara badan ha ka dhaco qof kuna xadiiska isku daraabi kara oo kolba qaab kala duwan usoo wari- wari kara ruwaad fara badana xadiiska waxa weeye waxay usoo wari karaan wejiyo kala duwan يد اختلاف سند فلا شو خلافية سند كيف يد اختلاف سند مد صاحب السند وحيخ يعني شو خلافية أو متن عند متن marka ikhtilaafku sanadkan uu dhacaa matniga uu dhacaa waxa laakiin inta ugu faraha badan uu ku fara badan yahay idiraab sanadka ayuu ku fara badan yahay waayo matniga idiraabka dhacaya in jamcinta ay suurtagal weydaa iska arag iska adag walihaada inta faraha badan inta ugu badan culimmada ahlulxadiiska waxay xadiiska ku xukumaan inuu mudari yahay aqlab ikhtilaaf amba idiraab sanadka xadiiska ku yimi oo qaabo kala duwan lagu soo weri matnigana wuu yeri mudaribun waa mudarib عند وهيل الفن فن كان وحوي ذكي أهل سا وهيل أهل بال التصقير تصقير كنا آه، وح- وحوي وهيل وهيل الفن أهل يرو فن كوي بمعنى المغني سيد الرجل رجال يعني يعني بباب بويد لكن وما ما ومو قسيم وحوي تصديق يعني الحديث كان وحوي ده لما تص- آه، تصديرها لما تصديرنا يقر وحوي شعر يقول هو وين هاي لكن بيتك أيضا وحوي وكل ما يشتريه وزنك أيوب دورين وقصة صناده waxaweye laakiin maaha tafsiir macno uu la jeedo taxqiir ambaba waxa weye macno kaleba tusaale xadiis waxa weeye uu galay sanadkiisa idiraab waxaa ka mid ah xadiis waxa weye abubakar laga soo guuriye xaafid inuu yidhi annahu qaala yaa rasuul allah araaka shit qaala shayabatnii huudun wa akhawaatu yani waxaan ku arkay buu yidhi adigoo cero yeeshay suu yidhi waxaa cerada ii yeelay huud iyo suuradaha kale waxa weeye lamid ah yani fikiritaanka macaanida ay xambaarsan yihiin wax weeyaan ku fikray axaadiiska wuxu alimaam daara qudni raximahullah waa mudarib waayo xadiidkaasi wuxuu ka soo arooriyey min dariiqi abi isxaaq asabiici abi isxaaq asabiici magaciisa la yidhaha camr bni cabdillaahi asabiici ninkaas ayaa dariiqiisa uu ka soo arooray ninkaana xadiiska waxaa la iskugu khilaafay buu yidhi toban weji qaarkood waxay ka soo warinayaan dariiqiisa can abi isxaaq dabeetana xadiidka waxay ka dhigayaan mursal taabicigoo rasuulka u tiirinaya qaarkoodna mawsuul bay ka- ka dhigayaan saxaabigii sheegayaan qaarkood waxay saxaabigiisa ka dhigayaan abubakr qaar waxay ka dhigayaan sacad ibn abi waqaas qaar waxay ka dhigayaan caaisha ruwaaduna dhammaantood waa siqaad buu yidhi lamana kala rajixi karo waxay lamana kala rajixi karo marka waa xadiis mudariba oo jiraab sanadka uu ka galay waxaa taasoo kale ka mid a xadiis isna abu daawuud raximahullah uu soo saaray waa xadiis waxa weeye idaa salla axadukum falyajcal tilqaa'a wajihi shay-an fain lam yajid shayan falyasum casan fain lam yakun macahu casan falyakhudda khadda ثم يصلي ثم لا يدره ما مر أمان حديث يعني أبو داود سورنا في الليل هاي سنة كيس حديث أبو هريرة يا وحوي وقري مسكين وحوي يهدو دوني ويسكلوا حرتي تهدي هدي كان الأول هتا جوح كلوا هدي كان وحوي وحوي وايو خط وحوي هتشح سيتن هو تكذا دين عيسى مركا وحي سامرا مرة بي مركا الدوح تابوا إنه حريتين هرتي ستيحه أي حديث في المامي xadiidka waxa weeye culamada qaarkood baa masaladaa ka qaato yidhi qofka duux kale waa khadmu jeexaya laakiin xadiidku waa daciif waa xadiis waxa weye daciifa sufraduna khad qofku uu jeexay waxa weye ma noqon karto waana xadiis sanadkiisu mudari uu yahay ikhtilaaf fara badan ayaa waxa weye xadiidka koowaad ay kusoo wariyeen ismaaciil ibnu umaya can abi camr ibn maxamed ibn xurays can jadihi xurays can abihi can jadihi xurays can abi hureyra marfuucan ayaa laga soo warinaya laakiin qaabab kala duduwan bay ruwaadu isugu khilaafay qaabab kala duduwan ayaa waxay isugu khilaafayaan sidaa ogid baa culimo fara badan waxay ku xukumeen inuu yahay xadiis waxa weeye mudarib ah oo waxa weeye daciif badiraabka waxa weeye matniga dhacaya waxaa xadiis culimada qaarkood ay u tusaaleeyaan xadiis waxa weeye rasuulka lagu soo wariyay inuu laysa fi lmaali xaqun siwa zaka laysa fi lmaali xaqun siwa zaka maalka laguma laha xaq aan sakada ahayn riwaayad kale soo aroorto tilmaamaysa ina fi lmaali xaqan siwa saka maalka waxaa lagu leeyahay xaqan sakada ahay riwaayad waxay leedahay laguma laha xoolaa xaqan sakada ahay midna waxay leedahay waxaa lagu leeyahay xaq aan sakada ahayn baa lagu leeyahay marka daahirka matrigiisa uu iska hor imanay marka xadiiska mudaribka iu tusaaleeyey inkastoo culamada qaarkood waxay yidhaaheen marka ugu horreysa labada xadiis way kala raajixsan yihiin oo isku derajo maaha waa talabaada in la jamciyaa suurto gelayso marka la leeyahay xaq laguma lahaan sakada ahayn waxaa loo jeeda xaq waajiba marka la yidhi waxaa lagu leeyahay xaqa sakada ahayna waxaa loo jeeda xaqdee mustaxaba oo waxa weeye aan xaqii sakada waajibka aan ahay marka iska hor iman maayo ayaa waxa weeye lii marka inta ugu falaa badan axaadiista idiraabka culimada ahli xadiiska ku xukumaan waa xagga sanadka kaga xukuma waayo matniga inay axaadiista iska hor yimaadaana jimcinta haddana ay suurto geli weydo waxa weye waa iska waa iska adagta wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات درجاتك في الحديث حديثك كسر الماء ما وشيء بلفتي أتت يمي من بعد الفاظ الرواة رواد الفاظ ده حاله ك... رواد الفاظ ده حاله كم دي هاي اتصلت حال فهمت لحظة دي وحي حديث ولا المدرجات وحالينا وحي ما ده الفاظ الرواة كم ده سوى حديثك لحظة السنة عبرتها كوجود دون إنه كوجود شيء حديثك لأن الحديث المدرج الحديث المدرج المدرج في اللغة العربية حلقة سقط من الإدراج الإدراج أي حلقة سقط إدراج هو إدخال شيء في شيء هو شيء شيء اللي يحجي لمن هي إدراج ليه اصطلاح أنا وحي حديثك أو سنة كيسي أم بمثل كيسي وحوى يقاب كيسي صحبة أنت اللي قبل الوحن كم اللي بحكي يعني حديث وحوى يقاب كيسي يعني هو تقاد يسوي رنيين sanadkiisa amba matligiisa ayaa waxa wax laga bedelay waxaan kamid ahayn waxa waa lasoo dhexgelinay waxaan sanadka amba matliga aan kamid ahayn ayay ruwaada qaarkood ku darayeen iyagoon weliba aan cadaynahay salayla xadiiskaasi waa mudrajo waxaan kamid ahayn ayaa waxa weeye lasoo dhexgeliyey sanadkiisi baa lasoo dhexgeliyey amba matligiiba والمدرجات المدرجات في الحديث حال حديث كم كان والمدرجات في الحديث حديث كسجن ما وحوية مثل آتت ينادى عندما الذي وكأتت ينادى من بعد الفاظ الرواة الفاظ الرواة حاله كمديهي وعلم القرقود يعني لفت كان الفاظ ومقحم وحوالي نافشة زائد بوكيهي يحالا للسوك لنحق للمضاف كي يمضاف إليه وواحد والمدرجات في الحديث ما أتت وحوالي من بعد الرواة والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الرواة اتصلت يعني والمدرجات مدرجات في الحديث كنت من ما هو الفاظ أتت سنين من بعض الرواة الرواة قال كم إذا كتبي اتصلت حالة تاني الحديث كلاح يدوم والله قصار من المدرجات وحالة وحي الرواة قال كنت كي مادة وحي الفاظة الرواة قال كنت كي مادة الحديث وحوي الله حديث iyadoo wax weeyaan la kala saarahay marka waxa isagu tacriifkiisan uu wax weeye ku dhacaya mudrajul matn waayo wuxuu leeyahay waa wixii alfaada ruwaadda yimaada ee xadiiska la dhex geliyo ee wax weeye lala xidhiidhiyo marka mudrajul mudraj idraajkuna sanadkana uu dhacaa matnigana wax weeye uu dhacaa oo mid kasta waxa weeye xadiidkii qaabkii sanadkiisa loo warinayay amba matrigiisii loo warinayay ayaa waxa weeye waxbaa laga duwaya qaabkiisi saxda ah baa waxa weeye laga duway oo sanadkiisi baanba waxa weeye laba sanad baa sanad la dhex gelinaya oo waxa weeye anba raawi xadiiska asaariid kala duwan ku soo wariyay ayaa hal sanad waxa ma garanaysaa lagu jamcinaya adigu qaabkii saxda ah ee sanadku lahaa baa waxa uu raawigu wax ka duwaya amba matrigiisi baa lafti aan samidayn wax weeye lasoo dhex gelinayo marka mudraj isnaad isaga anwaac kala duwan buu leeyahy anwaac kala duwan alxaafid ibn xajar raximahullah nusada ilaa shan nooc meelaha ayaa waxa weeye ku gaarsiinaya laakiin dhammaantood waxa wada koobsanaya waa sanadkii xadiisku qaabkiisii saxdaha laga bedelayay ما غير سياق إسنادي سنة كيسا قاب صحد هذه الرواد وسوريين أيها اللي قبل دليل مركا قالوا كل الدول أيها دو حوي ويا لك إن وحوي لبس سند وحديث الله لبس سند لا يسمح دقه عند وحوي كاوي كواد مشايخ كل الدول حديث كثوري أسانيد كل الدول كثوريين لما أنتم ضلوا والله شمعية يلا واحد سخ وحوي مقرنا سايا يسخ خلافين أنا وحوي اللي عدينا هين عند وحوي خاوي شيخ حديث كثوريين oo xadiidka badankiisa ka maqlan in kamidana cid kale ka maqlan sheekha sitaas uga maqan in xadiidkao dhan sheekha waxa weye rawigaa laga soo wada wariyo iyadoo la caddayn inuu ina ka maqlay inauna ka maqal waxyaabahaas oo dhan waxay waxa weye ka mid yihiin mudraj lisnaad waana xadiis qaabkiis sanadkiisu lahay saxdaa wax laga bedelay mudraj ulmatnina waa in xadiidka xagga dambe amba dhexda amba xagga hore waxaan kamid yahayn laga raaciyo lafsi saxaabi amba taabici amba cidka dambaysaba iyadoo la caddaynahay oo qofku markuu sujuud taago moodaya dhammaan in hadalkan hadalkii rasuulku yahay laakiin marka waxa way xadiiskii aad loo dabagalo waxa la ogaanaya in xadiiskan laftina inna rasuulku ku hadlay inuu yahay hadal saxaabi amba hadal taabici amba cid kaleba laakiin laisdhex geliyey oo la kala caday sida oged buu sheekhu leeyahy walmudrajaatu fi lxadiis mudrajaadka xadiiska ku sugan ma aatad waa wixii yimaada min bacdi alfaad ruwaad ruwaadda waxa weeye alfaadooda iyadoo uu ka mid yahay itasalat xaal ay tahay mid xadiiskii la xidhiidhay wixii alfaadda ruwaadda yimaada waxa way ka yimaada ee xadiidkii lala xidhiiriyo iyadoon weliba la kala saarahay taasaa loo leeyahay waa mudraj waayo waxaan ka mid ahayn baa dee lasoo dhexgelin waxaan ka mid ahayn ayaa waxa weye lasoo dhexgelin waxaana lagu ogaan karaa xadiidka inuu idraad ku jiro inay riwaayad kala soo aroorto kala saarayso riwaayad kale waxa weeye xadiidka as intii hadalkii uu rasuulku ku hadlay iyo intii aan ka mid ahayn ee saxaabi uu ku hadlay amba taabicii xadiidkii riwaayadda qaarkood ay ka mid dhigeen in kala saaraysa ay soo aroorto xadiis ba waxa laga dariiq wuxuu ku soo arooraya hadalkii oo dhan rasuulkii loo tiirinayo waa xadiiskii waxay ruwaada qaarkood can abi hurayra qaala qaala rasuulullah asbiqu lwudua weylu lilcaqaabi min annaar marka sidaa looga waxa laga wadaya laftigaas in hadalkii rasuulka dhammaan u yahay laakiin asaariidda ruwaada qaarkood baa kala saaray markaasay qaala abu hurayra asbiqu lwudu fa innii samictu abalqaasim yaquul weylu lilcaqaabi min annaar intii abu hureyrana abu hureyra u tiiriyeen intii rasuulku wili rasuulku u tiiriyey sala allahu alay slam way kala saaray marka mar haddii dee riwaayada qaarkood ay kala saaraan ay caddeeyaanba dee taas way ku filaanaysa in waxa weye in la ogaado in intana rasuulku yidhi inta kalena una odhan laakiin mudraj uu yahay lasoo dhexgeli waxaa ka mid a sidaas oo kale in waxa weye a'immada mudaliciinta ehlulxadiiska lafaantooda ay caddeeyaan culamada lafaantooda in caddeynaya intaas hadalkii rasuulka kama mid aha hadalkaas waxaa yidhi saxaabi baa yidhi amba waxa weye taabici baa yidhi amba cid kalaa yidhi waayo culamada axaadiista idraadku gala xataa kutub bay ka qoreen كتب كقرين وحان أقول عن وحوي كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكقرين وحوي آد واسع كتاب كاس أقول عن مركز هذا علماء عديان الحديث كم معتبرين سوا وحوي عديان ديدا ولا قادنا وحكم ذا إن هذا الكن أين سورتك الكريم بين رسول رسول فلتنا تعرف ودليل شنا إنه نهين هذا الشيء رسول الحديث وحوي أبو ريلا قصوري للعبد المملوك أجران والذي نفسي وحوية بيدي لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أه وحوية أنا موتى أه وحوية مملوكة وحوية أبدونك مملوكة وحوية لباشر waxaa ku dhaaranaya ilaaha nafteedu waxa weeye gacantiisa ay ku jirtay hadduuna jiri lahayn jihaadka iyo hooyadan u samafalay waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anoo addoona intaa dambe waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto waxa weye anigoo addoona waxa weye hadalka rasuulka kama mid ah waxay uga mid ahay inuu rasuulku tamaniyo inuu wax weeye addoon noqdo dee waa midaan isagoo ka sharaf badan oo ka sarreeya waa midaan suurtogeli waa talabaad markuu leeyahay iyo inaan hooyada u samafalo rasuulku waxa weye dee hooyadii dartadeedu may soo gaadhin isagoo yar ayaa waxa weeye ay dhiman markaas sidee buu leeyahay aan dabeeto aan hooyada aan u samafalo marka qadcan maaha kalaamkii rasuulka intaa dambe laakiin hadalka waxa lagu garan karaa wax weeye diraaj in riwaayada ay kala saarto inay culimmadu tansiisiyaan ee caddeeyaan in waxa weeye ay suurto gelayn in hadalkan inuu noqdo hadalkii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam xukunka mudrajka in xadiiskii waxaan ka mid ahayn waxa weeye in la soo dhexgeliyo waxa weeye si guud ahaana ma banaana xadiiskii waxaan ka mid ahayn in waxa weye la soo gudageliya ma banaana laakiin wuxuu waxa weeye asbaab kala duwan baa idraajka keenta mararka qaarkood waxaa keenaya idraajka inuu raawigani doonayo lafti qariiba xadiidka ku jiray waxa weye u fasiro mararka qaarkood waxaa keenaya inuu doonayo xukun inuu xadiidka kala soo baxo mararka waxa qaarkood waxaa keenaya inuu doonayo xadiidka inuu xukun sugan u daliishado marka waxa ugu fudud ka sababta keenaysa ay tahay in lafti qariiba la fasirayo sababta keenaysa ay tahay in lafti qariiba waxa weye la fasirayo taas ayaa ugu fudud laakiin isaga lafahantiisa waxaa habboon in daa la kala saaro hadalka rasuulka iyo hadalka cidda kale marka si guud ahaana iyadoo inuu qofku waxa xadiiskii waxaan ka mid inuu soo geliyo yani ma banaano taas cumuuma mararka qaarkood waxaana dhici karta dee inay camdan haawiga uga dhacdo amba istinbaad ha noqoto amba waxa weeye xukun xadiiska uu kala waxa weeye ku caddaynayo amba lafdi qariib uu sharaxayo sahwi ahaan iyo qalad ahaanna yani waxa weeye haawiga way uga dhici karta wuxuu ihi sheekhu raximah allahu tacaala وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي وما روى حديثك وكسوريه كل قرين فاعكستا عن أخيه كوحوي لفعا مدبج مدبج أيا الله يرى فاعرفه قرأ حقا سيدا بهانه قرأ يقينا وانتخي كنفا وحوي يقرأ شديد وعشاق رحمه الله تعالى هل كان منه شيء waxa loo yaqaan ruwaadda isku aqraanta hadday wax soo kala wariyaan magacyo culammadu istilaaxaan ay ula baxeen ruwaadda aqraanta ah horta waxaa la yidhaha aqraan afcarabi ahaan waxa waa dadka isku da'da qofka qofka waxa weeye la saaxiibka bay isku dhow yihiin ayaa qariin la odhanaya istilaaxna waxaa la odhanaya alruwaat almutaqaaribuuna fi sinni walakdi can almashaayikh waxay aqraan ruwaaddaas waa aqraan haddaad maqasho macnaheedu waxa waa ruwaad iskaga dhow da iyo ka qaadashada cilmiga xadiiska ay mashaayikhda ka qaataan da ahaanna way isku dhow yihin cidday wax ka wada qaadanayaanna way iskaga dhow yihin oo inta badan haddii ruwaadii da ahaan ay iskaga dhow yihiin dee cilmiga cidday ka qaadanayaana waxa weye iskaga mid bay noqonaysa oo isku mashaayikh isku dabaqada ayaa wax kasoo wada werinaya marka imika masalo kale laba saxaabi oo da'doodu waxa weeye ay isku dhowdahay sida caaisha abu hureyra dee rasuulkana waxa waxbay ka wada qaataan waxaa loodhan waa isku aqraan caaisha iyo abu hureer waxa waa isku aqraan intii markaa isku da'aba da iskaga dhow cidna wax ka wada qaadataba waxaa la odhanaya ruwaaddaas waa isku aqraan amba waa isku fac marka aqraan marka hore waa maxay waa ruwaadda iskaga dhow da'da iyo ka qaadashada cilmiga ay ka qaadanayaan culamadii waxa weye mashaayikh haddaba kuwaas hadday wax soo kala weriyaan iyo ku horta sida asarka waxuma soo kala weriyaan in mashaayikhoodii wax ka soo weriyaan cidda wax ka maqleen laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood iyo kala fahantoodi inay wax soo kala wariyaan haddaba kuwii isku aqraanta isku derajadaha isku mansilada hadday wax soo kala wariyaan culummadu waxa weye waxay ula baxeen magac marka waxaa la yidhaha mar mudabaj marna waxaa la yidhaha riwaayat alaqraan mudabaj wey waxa weye qofkii qariinkaa kii lafac ahaa inuu wax ka soo wariyo kii kalena wax ka soo wariyo caaisha abu hureyre wax ka soo warisay oo xadiis ka maqashay abu hureerena caaisha xadiis buu ka maqay xadiis qura ma aha yani mid kastaba kan waxbuu ka qaatay kan kale waxbuu ka qaatay kanna kan axaadiis buu sheekh ugu noqday kan kale kan axaadiis sheekh ugu noqday waxaa la odhanaya mudabaj wamaa rawaa wuxuu ka soo wariyo kullu qariinin fac kasta can akhi kalla walaalkeed ee la facaa mudabaj waa mudabaj facrifu garade mudabajka xaqan si yaqiin ahaanoo dhaba u baro wantakhi ay iftakhiru bimacrifati ila waa nooc cilmiga ka mid e garashadiisana dee ku faan مدبج معناه يروح إلى أفعربان مدبج والمزيف ووحي لقرحية يا لغا وحي لقرحية ayaa la yidhaa tadbiijna waa atazyiin waa qurxin asalkeedana waxaa laga soo qaatay inay diibaajatay alweji diibaajatay alwejina waxa weye waa labada dhaban wejiga labadiisa qad amba labadiisa dhaban dee waxa weeye ayaa la yidhaa siday u siman yihiin iyo quruxda waxa weeye ay leeyihiin ayaa waxaa la yidhaha diibaajatay alweji marka labada raawi baa waxa weye waxay u siman yihiin ee xadiiskii soo kala warinaya sida labada dhaban ay u siman yihiin quruxna de waxa weye meesha kama marna iyagoo isku manzilo isku aqraana ayaa haddana wax soo kala warinaya oo mid kastaba kan kale arda inuu yahay sheekhna uu yahay marka mudabbaj ayaa la odhanaya wamaa rawaa wuxuu ka soo wariyey kullu qariinin fac kasta can akhi kala walaalkay la faca mudabbajin mudabbaj ayaa la yidhaha facarifuu garo xaqan si dhab ahaan u baro wantakhihi kuna faan hadaas waa damiir intakhina waa ku faan istakhi haddii riwaayaddu dhinacun ay ka timaado midun baa kakale wax ka soo wariyey laakiin kakale waxba kamuu soo wariyey marka waxaa la yidhaha riwaayat alaqraab riwaayat alaqraab marna waxaa la yidhaha mudabbaj waxa weye an yarwiya kullun min alqariinayni can alaakhar waa in mid kastoo labadii qariin kamid uu kakale wax ka soo wariyey caaishana waxa weye wax ka soo wariso abu hureyra abu hureyrana caaisho waxa weye wax ka soo wariyey amba zuhri waxa weye maalik ka soo warinayay maalik oo zuhri ka soo warinayay waa mudabbaj haddii dhinacu riwaayaddu ay ka timaadana oo labada dhinac keeno midun baa kakale sheekh ku noqdayna magaciisa waxaa la yidhaha riwaayat alaqraa faa'iidada waxa weeye noocan barashadiisa laga faa'iidayana waxa weeye marka la arko laba qof oo isku aqraan ah oo wax soo kala warinaya waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay moodaan in waxa weeye sanadka qalad uu ku jiro waxba ina soo sanadka sidan uuna ahayn waayo idhaa iyo kuway siman yihin waxba ma soo kala warinayaane mid baa meesha shaahid ku ah وحا لارك عن عائشة عن أبي هريرة عن الرسول عائشة عن أبي هريرة عن الرسول تتقف ولا عائشة أبو هريرة وحمد سوك الورنا يعني إلا بدأ دور رسولك كسو ورياني ماشي عائشة زايد كوا أما ماشي عن تنبا وحوية وو حرف العضفة وحوية عن عائشة وأبي هريرة عن الرسول لما بدأ دور وحكي سو ورنا يعني رسول إيكو حمد سوك الورنا أما مدبا ماشي زايد كوا ومودو حقيقة دينا وحوية إيكو إسكو أغران ما أنت ayaa waxay soo kala warinayaan oo waxa weeye sheekh ay isku noqdeen wuxuu wamaa rawaa wuxuu ka soo wariyey kullu qariin fac kasta can akhi khalla waxa weeye walaalka mudabbaj mudabbaj ayaa la yidhaha facarifu garo xaqan si dhab ahaan u garo wantakhi kuna kuna fan haddii riwaayatul aqraan la yidhahana waa inuu midunka kale wax ka wariyo haddii aqraan la yidhahana waa ruwaadda la fahantooda yani saddexda waa inaad kala saarto aqraantu waa ruwaadda la fahantooda isku dhow da'di iyo cilmiga qaadashadiisa iskaga dhow mudabajna waa inuu mid kastaba kale wax ka soo wariyo kana uu kan wax ka qaatay kana kan waxbu ka qaatay mid kastaba kan kale ardayay sheekh buu yahay riwaayat alaqraana waa inay dhinacu riwaayada ka timaado wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala muttafiqun lafsan wakhada muttafiq wadiduhu fima dakarna almuftariq مؤتلف متفق الخض فقط وضده مختلف فخش الغلط وحا شيخ رحمه الله تعالى هل كان وكغور هميا بيجا ugu horeeyo waxa kaga warhamaya nooc loo yaqaano almuttafiq walmuftariq almuttafiq walmuftariq waa nooc kaliya waa magac wada socda almuttafiq walmuftariq waa isku magacu ma aha muttafiq iyo muftariq laba nooc kala duwan waa almuttafiq walmuftariq waa hal magacu bayjka kale wuxuu kaga warhamaya almu'talif walmukhtalif isna waa hal magacu labadan nooc maaha anwaacda xadiiska ka mida anwaacda xadiiska nooc ka mida maaha laakiin waxa weeye asmaada ruwaada marka la isku eego waxa weeye xagga akhriska iyo dhigaalka ayaa waxa weeye anwaacdan ay ka soo baxday waayo asmaadan ruwaadda mararka qaarkood asmaadii labadii raaway kala duwan yihiin xuruuftii iyo waxa weeye khadkii wax kasta way ku kala duwan yihin waxba iskaga yeeban maayaan kana magac gaara buu leeyahay kana magac gaar uu leeyahay mararka qaarkood waxaa dhici karta labadii raawi in waxa weeye magicii magicii ay iskaga mid noqdaan amba ilaa magicii aabbihii amba ilaa waxa ka sarreeya oo isku sina loo qoro isku sina loogu dhawaaqo mararka qaarkood waxaa dhici karta labada magac ee labada raawey kala leeyihiin in xagga dhigaalkana iskaga mid ay yihiin dhawaqan ay ku kala duwan yihiin marka haddaba kuwa waxa weeye iskaga mida xaggii akhriskii iyo dhigaalkiiba waxaa ka soo baxaya almuttafiq walmuftariq haddii xaggii waxa weye dhigaalkii iskaga mid noqdaan dhawaqii in ay ku kala duwan yihiin almu'talif walmukhtalif baa ka soo baxay marka kan ugu horeeya wuxuu inoogu tacriifinaya almuttafiqu والمفترق المتفق والمفترق وما حال المتفق والمفترق وحوي الروادي إن مقعيدودي أي أنبا إلا مقعيدي آبها أنبا إلا كي أووغا iyo haddii la doono wax kasii sarreeyaba ayaa iska waafaqay khad ahaan dhigaal ahaan iyo nudqi ahaan iyo dhawaaq ahaan labadii raawi waa isku magac isku sina waa loo qoraya isku sina waa loogu dhawaaqay amba ilaa kii aabbaana xataa iskaga mid bay noqon amba ilaa kii awowgii waxaa la yidhaha almuttafiq walmuftari maxamed cabdilaahi axmed iyo maxamed cabdilaahi axmed maxamed cabdilaahi axmed iyo maxamed cabdilaahi axmed ninna waxaa la yidhaha maxamed cabdilaahi axmed ninna waxaa la yidhaha maxamed cabdilaahi axmed dee isku sidaa loo qoraya isku sina waa loogu dhawaaqaya waxaa magaciisa la yidhaha almuttafiqu walmuftari almuttafiq waxaa laga fiirinaya khadkiiyo lafdiga waa iskaga mid almuftarigna dee waa laba rahawo kala duwan muttafiq waa ka iswaafaqsan oo xaggii lafdigii khadkiiba iska waafaqsan yihin muftarigna waa kala kala tagsanoo dee way kala duwan yihin oo waa laba qofoo kala duwan marka wuxuu yidhi muttafiqun muttafiqa kala yidhaa lafdan lafdi ahaan dhawaq ahaan waa khaddan iyo dhigaal ahaanba muttafiqun waa iska waafaqsan yihin ka muttafiqa la yidhaha waa ka lafdi ahaan iyo dhigaal ahaanba iska waafaqsan wadidduhu ay wa milu waxaa kuula mida fii maa dakarna waxaanu soo sheegna waxaa kuula mida oo ah ka isna khad ahaan iyo lafdi ahaanba iska waafaqsan almuftariqu muftariqa kuula mida marka wuxuu leeyahay almuttafiqu walmuftariq waa ka iska waafaqsan khad ahaan iyo lafdi ahaanba kaasa waxaa lonaya almuttafiq walmuftariq محمد عبد الله يا محمد عبد الله متفق متفق ومبتدا لفظا لفظي اهان وخدا يخد اهان با لفظي اهان حق لفظي مركا لغا فيري يعني تمييز مو نغني انبا وحوي منصوب بنزع الخافي وفي اللفظ لفظي والخد متفق واكد كواف متفق هو خبرك وضده ضده يعني مثله waxa kula mid yahay kelmadan adid waxa loo isticmaalaa faaliban shayga shayga ka soo jeeda waxa loo isticmaalaa saasoo kale shayga shayga la midka ah yani hadii la hada ضد hada macnaheedu leeyahay waa shay muqaabil koo ka soo jeeda way noqon kartaa waxay noqon kartaa leeyahay waa mithluhu waa muwaafiq waa la mid waxaana ka mid kelimaadka laba macno iska soo horjeeda wax way lagu idlaaqo waxaa jira laba kelmadood oo laba macno isku lid ah oo iska soo horjeeda wax way afcaalabahan ku yimaada marka kelmadan adiddu ayaa kamida الأضداد كتب الأضداد كتبت الإرادة علماء كفرة الفاضي يعني معاني كلا دوان ويسكس ورجدا كتب هذا مركا وضده وحا كولا مدا هذا متفقا فيما ذكرنا وحا نصوص شغنا وحا كولا مدا وحا نصوص شغنا إن يسكوا فقطين خطي الله في قده المفترق وكولا مدا مركا هو المتفق والمفترق هو كلا قادونا ويسكمد لكي وكده كله لما نوع كلا دوان ما هي هو يسكمده المتفق والمفترق وحديث وحوير إن ruwaadii asmaada ay iswaafaqaan lafdi ahaan iyo khad ahaan ay iska waafaqaan amba ilaa aabbayaashii amba ilaa waxa weye awowyadii ay iska waafaqaan amba wax kasii sarreeyaba de marka mar haddii khadkii iyo lafdigii ay iska waafaqaan almuttafiq walmuftariq baa laleeyahy waxay noqon karaa laakiin inay iska waafaqsan yihiin magaciisii labadii magac iyo labadii magac ee aabbaba sida khaliil ibn axmed lix sheekh baa la yidhi khaliil ibn axmed waxaana uga caansan khaliil ibn axmed alfarahidi albasri sheekhii waxa weye luqawigahaa ayaa uga caan waxaa dhici kara in waxa weye ay iska waafaqaan magacoodii iyo magicii aaboyaashood ilaa kii awowgii intaba iska waafaqaan axmed ibnu jacfar ibn xamdaan axmed ibnu jacfar ibn xamdaan afar raawi baa lagu idlaaqa oo isku casri ah waxaana waxa weye kamid a waxay ma garanaysaa abubakr alqadiici sheekhan waxa weye riwaayadda musnad imaam axmed bin xambal raximahullah soo wariyey musnadkii axmed waxa weeye sheekh cabdilaahi ibn axmed ka soo wariyey axmed waxaa ka soo wariyey ibn xambal inankiisa cabdilaahi cabdilaahi abubakr alqadiici ayaa waxa weye ka soo warinayay marka afartaasle axmed ibn jacfar ibn xamdaan baa layahay ilaa magacaa wowga ayaa waxa weye iska waafaqsan yahay waxaa dhici karta mararka qaarkood inay iska waafaqaan kuniyadii iyo nisbadii oo la yidhaha abu cabdiraxmaan albasri iyo abu cabdiraxmaan albasri sida abi cimraan aljawni oo kale laba raawi abu cimraan aljawni waxa weeye la kala yidha marka adigu anwaacda itifaaqaadku way waxa weeye kala duduwantoo anwaac kala duwan bay culimadu qaybiyaan ilaa sagaal meelahaasay qaarkood gaarsiiyaan laakiin waxaa daabidun u ah an tattafiqa asmaa'u ruwaati wa asmaa'u aabaa'ihim fasaacidan lafdan wa khaddan wa taftariqa ashkhaas waa inay iswaafaqdo alfaadii asmaadii ruwaadii iyo asmaadii aabayaashood amba ilaa wixii kasii sarreeya dhigaal ahaan iyo dhawaq ahaan shaksi ahaana dee kala duwan kana waa shaksi gaara kana waa shaksi gaara laakiin kana maxamed cabdilaahi baa la yidhaha kana waxa weeye maxamed cabdilaahi ayaa la yidhaha marka waxaa la yidhaha almuttafiq walmuftari waxaana gaar ahaan la fiiriyaa haddaba almuttafiq walmuftari markay labada raawi isku dabaqad yihiin iyagoo isku dabaqad ah isku derajo ah amba isku aqraan ah ayaa waxaa la yidhaha midna maxamed cabdilaahi maxamed cabdilaahi isku cidda isku mashaayikhdu wax ka soo wariyaan ardayna way wada leeyihin oo arday wax ka wada qaadato waa isku zama- waa isku dhawaan waa isku dabaqad ayaa la yidhaha isku dabaqad yani waa waxa wey waa cid waxa wey cid qura wax ka wada qaadato isku mashaayikha isku dabaqad la oranaya saxaabada misalka ole isku dabaqad baa la oranaya taabiciinta waa isku dabaqad intii markaa isku xidhan ee waxa weeye isku cid wax ka wada qaadato waa isku dabaqad baa la leeyahay sida aqraanta ibn hadda soo tilmaamayna oo kale markaasa markaa almuttafiq walmuftariqan la fiirinayo waayo waxaa dhici kartaa in waxa weeye labada nina isku magaca amba dee afartan nin amba waxaan ka badan in la moodo inay qof kula yihiin xaqiiqadiina qof kula ama way kala duwan yihiin dee maxay iska waafaqeen uun magaciun bay iska waafaqeen akhris iyo dhigaal ahaan marka in qof kula la moodo laga yaaba iyagoo mutacajiziin oo kala duwan jamaaca waxaa dhici karta in qaarkoodna siqaada yihiin qaarkoodna ay ducafaa yihiin oo haddii kii siqada ahun la moodo sanadkii laga dhigo saxiixiyo haddii kii daciif galana sanadkii daciif laga dhigo marka in la kala gartaa waxa wey waa muhim noocan waxa wey labaad waxaa la yidhaha almu'talif walmukhtalif mu'talifun muttafiqu lkhadi faqat wadiduhu mukhtalifun fakhsha alghalab kan waxa weeye ruwaadii asmaada asmaada ruwaadda asmaadoodii ayaa waxay iska waafaqaysaa khad ahaan dhawaq ahaana way ku kala duwan yihin maxamed iyo maxamed masalan oo kale amba salaam iyo sallaam cayaash iyo cabbaas khadkii bay iskaga mid yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihin dhawaqii kaana waxaa la yidhaha almu'talif waalmukhtalif marka wuxuu yidhi mu'talifun mu'talifku muttafiqu lkhadi waa ka iska waafaqsan dhigaalka faqad oo keliya mu'talif waxaa la yidhaha ka khadka oo qura wax way iska waafaqsan wadiduhu waxaa kuula mida mukhtalifun baa kuula mida oo ah ka khadkun iska waafaqsan nudqigana dee ku kala duwan faksha alghalad qaladka iska ilaali haddii asmaadii ruwaad waxa weeye marka laysku eego ayay khad ahaan isku dhigaal yihiin laakiin nudq ahaan ay kala duwan yihiin waxaa la yidhaha almu'talifu waalmukhtalifu ayaa la yidhaha mu'talif waa kii iswaafaqsanay isku yiminayay mukhtalifna waa kii kala tegayay marka mu'talif waa binisbati lilkhad khadka marka laga way kale waa isku imanaya mukhtalifna waa binisbati linudq dhawaqay ku kala duwan yihiin sida salaam iyo salaam oo kale maxamed iyo waxa weeye maxamed faaidada uu leeyahay waxa wey de waa in la garto ism sida loogu dhawaaqayo oo qofka haddii waxa wey wada moodo salaam amba salaam de wuu isku qaldaya labadii magac marka tasxiifka oo qofku garashada noocan uu garanayo waxa wey aamin uu ka noqonayo iyo inuun lafdi isamkii si qalada waxa wey uuna u akriyo mu'talifun mu'talifku muttafiqu lkhadi khadkun waa ka iska waafaqaya faqad oo keliya dagaalkoo qura ka iska waafaqaya ayaa mu'talif lahayd wadidu waxaa kuula mid a mukhtalifun baa kuula mid a faksha alghalad iska ilaali qalad marka beydkan iyo kaa hore waxaanu ka faa'iidaysanayn haddii waxa weeye laba raawi iyo wax ka badan magacoodii amba ilaa magacii aabahood amba wax ka sareeya ay iska waafaqaan khadkii iyo lafdigoo dhawaqiya waxaa la odhanayaa almuttafiqu waalmuftariq haddii ay iska waafaqaan waxa weeye khadkii lafdigiiyo nudqigiina ay ku kala duwan yihin waxaa la yidhaha almu'talif waalmukhtalif ayib nooc saddexaad baa jira nooca saddexaad waxa weeye in magacyadii labada raawi marka laysku eego labada kuwa hore ay iska waafaqsan yihiin khad ahaan iyo lafdi ahaan kuwa dambena khad ahaan inay iska waafaqsan yihin amba taa cagsiskeedaba taa waxaa la yidhaha almutashaabih haddii nooc labadan ka samaysan la helo oo dhinac ruwaadii marka laga eego khad iyo lafdi waa iskaga mid dhinacna khadkii iskaga mid lafdigiina way ku kala duwan yihin waxaa la yidhaha almutashaabih imaka maxamed ibn caqiil iyo maxamed ibn cuqayl maxamed iyo maxamed marka laysu eego naciibu gelaya noocii hore de almuttafiqu waalmuftariq caqiil iyo cuqayl marka laysu eegana almu'talif waalmukhtalif waxaa la yidhaha almutashaagi amba surayj ibnu nicmaan waxa wey ma garanaysaa nucmaan iyo surayx ibnu nucmaan marka laysku fiiriyo waxa weeye surayj iyo surayx waa nooca labaad oo waa min almu'talif والمختلف مركا النعمان يا نعمان لسو فيرينا والنوع يهر هو من المتفق والمفترق كاو حالي المتشابه عليه متشابه waa haddii labadii noocba laga helo almutafiq walmuftariq haddii dhinac laga helo dhinac kale almu'talif walmukhtalif laga helo waxaa loo leeyahay waa mutashaabih wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد والمنكر حديث كمنككي الفرد وكولا قار نغضي به سقى كاوي كاوي وكولا قار نغضي كاوي قاس وقضاء نغضي تعديله عدالة سين كيسو لا يحمله مدان وحوي أسور تجلين كريم التفرد إنه وحلا قارنا وحبرتك وقلت عارفين يا حديث كمنكر كلا حديث كمنكر كأقسام حديث ضعيف كابو كميكي marka wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala yihi walmunkaru xadiiska munkar alfardu bihi munkar waa mubtada alfarduna waxa waa khabar bihina alfardu ayay waxa ku tacaluqdaa raawina waa faacilkii fardun waayo fardun waa mad yacmalu camala ficlihi camalka ficilkiisu qabanaya marka walmunkaru munkarku alfardu waa kawla gaanoqday bihi isaga raawin raawi waa kawla gaanoqday alladii infarada bihi raawin buu ka dhigan yahay walmunkar alfardu أي الذي فرد وكلن قا نقض به سورين تيسا فاوين وكرهاوي لقا نقض هاوغا سو قد نقضي قد أي صار نقضي وين تعديل عدالة سينتيس عدالة العلماء ويسيين أي تهي لا يحمله منهما كقاضي كريم التفرد أي حديث كلا قانو وحوية حديث وحا سورين هاو هاوغا سورين يلقا نقضي cadda tacdiilkiisa darajadiisa inta leegtay culimmada ay siiyeen ma aha mid u suurto gelin karta inuu xadiiska la gaaro waayo waa daciif tacdiilkii culimmadu siiyeen ayaa mid waxa weeye hoosaysa de marka mar hadduu yahay haawi waxa weeye la daciifiyey waxa uu la gaar noqdo mid waxa weeye xambaari karo wax la gaar noqon kara ma aha oo xadiidka wuxuu la haawiga wuxuu la gaar noqdo la aqbalayo waa haawiga waxa weeye xifdiga iyo dabdiga leh iyo cadaaladda oo markaa amba xadiiskiisu waxa wey saxiix noqonayo amba xasanu noqonayo laakiin raawi daciif hadduu wax la gaar noqdo de waxa uu la gaar noqdo waxa weeye awood uma laha inuu la gaar noqdo oo laga aqbalo marka magaciisana munkar baa la odhanaya walmunkaru munkarka alfardu bihi waa ka uu la gaar noqday raawin waa ka uu raawi la gaar noqday raawigaasoo qadaa uu noqday tacdiilu cadaalasiintiisu laa yaxmilu mid aan u suurtogelinahayn atafaruda inuu xadiiska la gaar noqdo aliftaas waa alif lidlaaq waxa weeye beydka ayuun bay la socotahay ma ahan laakiin waxa weeye jumladda kama mid ahan xadiidka munkarka tacaariif kala duwan bay culimadu raxmatullahi calayhim ku tacriif tacriif waa kaa uu sheekhu inoo sheegay waa maxay man farada bihi arraawi adaciif man farada biriwaayatihi raawin daciif waa xadiidka soo warintiisa raawi daciif ula gaar noqdo xadiidka mar haddii soo warintiisa raawi daciif ula gaar noqdo maxaa la odhanaya xadiidka waxaa la odhanaya waxa weeye xadiis munkar ah ayaa waxa weeye la odhanaya saasay culamada qaarkood ku tegi sheekhan baana ka mid wuxuuna leeyahay waa xadiiska qofka soo warinaya ee la gaar noqdo uu yahay midaan cadaaladiisu ayna u suurto gelin karin inuu wax la gaar noqdo ilan waa daciifi daciif wuxuu la gaar noqdo dee lama aqbalayo culimadii waa daciifiyo qofka xadiiskiisu waxa weye la aqbalayo ayaa waxa weye wuxuu la gaar noqdo la qaata marka culimo fara badan baa sidaa ku tegi oo tafarud daciif wuxuu daciifku la gaar noqday maxay magaciisa yidhaahaan almunkar ayay yidhahaan tacriif kalaa jira oo waxa weeye xadiidka munkarka ay ku tacriifiyeen culamada qaarkood waxay dhahan waxa la yidhaha daciif munkarka xadiidka uu soo warinaya raawi daciifa isagoo khilaafay mid maqbuul ah daciif baa xadiis soo wariyey wuxuuna khilaafaya nin siqa nin maqbuul u khilaafaya oo xifdi iyo dab cadaalad iyo dabdiba leh isagana waa daciif nin maqbuulana welibu khilaafay waa munkar baa la ohanaya marka waa maxay waa mukhaalafatu daciifi lima rawaahu almaqbuul waa wuxuu soo wariyey ninka daciifkaa isagoo waxa weye khilaafsan nin maqbuul ah kaase waxayna waxaa la ohanaya waxa weye xadiis munkar ah tacriifkan sheekhu doortay culimo kale waxay leeyihin maya lama shardiye taa lama shardiye waxa weeye daciif wuxuu la gaar noqdo ayuunba waxa weye la ohanaya munkar amba ha khilaafo cid siqaada أما وحوي يونا خلاف جماعة وحوي الحاف محجر كم دي وحلي مايا وحوي وحال منكر وحال ونيا مركو ضعيف وحسوري ولي بني سقانا وحوي وخلاف شاد وحن كسر شيء جنوي إنه مقبول حديث سوري ونيا سقا وخلاف لكن منكر كوحي كجدوي عند الحاف من حجر وحوي ضعيف خيوق سورني سقانا وخلافه shaadkani ninka soo warinaya waxa wey waa nin siqaan maqbuul ah oo nin ka awleysan khilaafay midna xadiiskiisa sidiisa waa loo aqbalaya markan un baa la ridinaya o nin siqaa buu khilaafo waa shaad munkarkana xadiiskiisa markiisa hore daciif buu ahaa waa rawi daciif o markaasu haddana nin siqaa u khilaafo marka waxay iskaga mid yihin bu ihi shaadka iyo munkarku xagga khilaafitaanka raawiga xadiidka shaadkana wax buu khilaafaya munkarkana wax buu khilaafaya laakin shaadka qofka soo warinaya waa raawi maqbuula munkarkan hawga soo warinayaan waa daciif buui sidaasay ku kala duwan yihin buui waxaana fiican bu yidhi in waxawey la kala saaro ibn xajar in isku mid laga dhigana ee waxa wey shaadka iyo munkarkana n waxa wey waa kaflad buu yidhi oo markaa culimada qaarkood baa le waaba isku midda shaadka iyo munkarka shaadka iyo munkarka qaar baaba waxa isku mid ka dhigaya sida alimaam ibnu salaax raximah allahu tacala marka labadaa tacriif ba horta ugu caansan kelmadan almunkar waxa weeye culummadu waxay u leeyihiin idlaaqaad kala duduwan waxyaabo kala duduwan baa munkar culummada u isticmaalaan laakiin labuban inoo halkan ka sheegay labadaas mid waa kan uu sheeku inoo sheegay oo waa xadiidka ula gaar qayr hawo daciif qaar baa culummada sidaa u yaqaan tacriifka labadan waayo waa inuu xadiis daciif soo wariyo nin maqbuulana uu khilaafo sidaasaa munkar la yidhahday oo mukhaalafa marka waxa weeye loo shardinay marka labadaa macno ugu caansan in fara badan oo culimada muxadisiinta waxa way kamid mutaqadimiintaana munkar waxay ku idlaaqaan xadiis kastoo raawiga soo warinaya uu ku qaldamo ay xadiis raawiga soo warinaya uu ku wahmiyo uu ku qaldamo amba qaladka ha keena tafarud uu la gaar noqday amba ha keena wahmiga waxa weeye mukhaalafo siqaada uu khilaafay ninkan ku qaldamay amba daciif ha noqdo amba siqa ha noqdee xadiis kastoo raawigu uu ku wahmiyo in badan oo culimada mutaqadimiinta kamid waxay ku idlaaqaan munkar laakiin istilaaxa waxa way culimada mutaakhirinta ay ismacna waa labada nooc munkar tafarud daciif iyo munkar ma rawaahu daciifu mukhalifan lima rawaahu waxa weeye asiqa waxaa tusaalayaasha ka mida waxa wey munkarka loo tusaaleeyo xadiis waxa weeye in kunta tuxibunii faacida lilfaqri tajfaafa ayb xadiidka haddaad yani jeceshahay saxaabi ninku yidhi yani faqriga waxa way u diyaar garow faqri ayaa kugu dhici doona ayib waxaa soo wariyey tirmidi albaqwi min dariiqi shadaad abi dalx arraasidi can abilwaasic can cabdillaahi bni mugafal markaa shadaadka ibn acin wuxuu yihi laysa bishay waqaala anasaa'iyu munkar lxadiid marka waa waxa wey shadaad baa abi dalxa arraasidi ayaa xadiidkaa la gaar noqday daciif baa la gaar noqday mar hadduu daciif la gaar noqday muxuu noqonaya munkar buu noqonay macnihiisana baatilnimadiisu waxa wey iska cad waayo faqriga rasuulku waxa weye ilaahay subxaana watacaala uu waxa weye ka magan geli jiray saasoo kale xadiiska waxa weeye bisha ramadaan ka warramaya awalu shahri ramadaan raxma wa awsaduhu makfira wa aakhiruhu cisqun min annaar xadiidkaas isagana waxa weeye cuqayl iyo ibn cadi ayaa soo wariyay min dariiqi salaam ibnu sawaar can maslam ibnu salsa can الzuhri can abi salam can hurayra isagana salaam ibnu sawaarkaas ayaa waxa wey daciifa munkar xadiis ah saasoo kale maslama isaguna waxa wey waa daciif marka xadiis munkara ayaa waxa weeye u noqonay haddii la waa nin daciif oo sika khilaafayana tusaalihiis waxa wey man aqaama asalaata wa aata azakaata wa xaja albayt wa saama ramadaan wa qara dayf dakhala aljanna ibn abi xaatim wuxuu xadiiska wuxuu ka soo reer dariiq xubayib ibn xabiib can abi isxaaq can alcayzaar ibn xurays can ibn cabbaas waxa uu xaatim waa munkar xadiiskaas لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوف وهو المعروف وعلى أبو حاتم حديث كاس لما الطريق اللي يسكو أي يسبربر لك طريق لحوة يوحو كسوى روريا إلا ابن عباس بقاري يوحو تورني حبيب بن حبيب والضعيف طريقنا وحوى حديث وحوى لقى سورني أبي إسحاق وحوى لقى توجيني ابن عباس موقوف على قدقي قرار مرفوع وكدقي يا حبيب بن حبيب والضعيفة kuwaada siqaadina waxay ku joojinaya ibn cabbaas oo mawquufay ka dhigaysa marka kaa hore dee xubay ibn xabiib oo daciifa oo ruwaadii siqaad ah haddana khilaafay xadiiskiisu munkar buu noqonay xadiiskiisu munkar buu noqonay munkar riwaayadda ruwaadda siqaadii ay soo warinayeen magaceeda macruuf baa la odhanay ta daciifkee waxaa la odhanaya iyadana munkar halka shaadka waxaa kasoo horjeedaba maxfuud loo yidhaa وعن الشيخ رحمه الله تعالى متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كالرد متروك وحديث كيس متروكي ما هو حديث واحد فاو به سقى انفرد ولا قال نقضي وأسمعوا حال يا راوية كويت معين للضعف شيء على ضعف ضعيف الذي فهو كرهد أي فهو كالمردود حديث الموضوع مردود سوى كمي والله رمينا يا حوية فقد عنا وعبرت أو كوكو شيء حديث كمتروكة حديث كمتروكة يكون تعريفين وحق ليه حديث كمتروكة وحالا يلا حديث كون هاولا قانا نقري حديث كاسو علومات وحوية هاولا لقانا نقري علومات الضعيف الذي سيكون جمعسيه متروكه هذا الحديث كما نقول متروكه أي متروك الحديث حديث كيسة متروك لا يرى ما وحديث واحد راوي به حديث كان انفرد أولا قال نقول أما انفرد أولا قال نقول به سك وحديث كراوي أولا قال نقول وأجمعوا حال ويهي راوي قاتنا من يكون يجمعين وأجمعوا حال يكون يجمعين للضعف أي على ضعف ضعيف المدي فهو متروكه oo xadiidka uu soo warinayay rawi culimada daciifnimadiisa ku ijmaaceen